bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta ay joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo khamiis ay soo gelayso arbacana ay sii baxayso taariikhduna ku beegan tahay siddeedda bisha februari sannadda qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo dagaallo ay ka dhaceen oo caawa deggan xukuumadda somalilanna waxa ay ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood guud ahaan wararkii ugu dambeeyey ee magaaladaasi ka taagan ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa iyo saacadii ugu dambeeyey ee jebiga guud sida uu ahaa mid ka mid a salaadiinta madax dhaqameedyada somalilanna waxa uu beeniyey warar kala duwan oo warbaahintu ay ka hadashay iyo waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda magaaladaasi qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna doqa muqdisho oo ka hadlay xoolihii tirada badnaa ee maamulka gobolka banaadir shalay ay ku gooraceen caasimadda iyo hadalheyn fara badan iyo eedeymo kala duwan oo loo jeediyey maamulka gobolka oo ka dhashay barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo arrimahaasi ka hadlaya qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta saldhigga beli doogle tababar uga soo xiray ciidamo ka tirsan kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed oo ka mid noqonaya ciidamada xoogga dalka waan soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya oo ku sugan dalka talyaaniga waxa uu kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi waxuuna ka mahad celiyey soo dhoweynta loo sameeyey xasan sheikh barnaamijka ayaan caawa idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka iyo madaxa abaaraha waxa ama hay-adda waareynta musiibooyinka qaranka waxa uu sheegay in tababarada dowladnimada soomaaliya ay sababtay in howlihii gargaarka ee qaramada midoobay ay la wareegto cabdiraxmaan cabdishakuur oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan caawa barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaa caawa barnaamijka kusoo qaadan doonaa toban iyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhawaada wareegga wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacano wanaagsan aan ku biloobo markan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxaa ka taagnaa dagaalo kala duwan oo aad iyo aad u waaweyn dagaaladaas oo inta ugu badan u dhexeeyey dadka deegaanka oo is urursaday oo ciidamo noqday iyo ciidamo ka tirsan kuwa somalilan oo halkaasi dagaal kala duwan ka wada maanta waxay ahayd maalin kale oo laysku adeegsada hubka noocyadiisa kala duwan waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kale oo xoogan maalintii saddexaad ayay ahayd maanta maanta oo dagaalka halkaasi ka dhacay welina waxaa socda dagaalka ciidamada somalilan ee ka wadaan qeybo ka mid a gobolka een, sool gaar ahaan magaalada laasacaanood ilaa iyo hadda ma muuqato wax xal ah oo laga gaaray dagaalka u dhexeeya dhinacyada waxaana maalin kasta khasaare ay ka dhalanayaan dagaalada kala duwan ee halkaasi ka dhacaya somalilan waxaa lagu eedeynayaa ciidamadeeda in ay si gardarro ah oo joogto ah ay dil ugu geystaan waxgaradka gobolka sool ka soo jeeda magaalada laascaanood gaar ahaan eedaas iyo dhibaatooyinkaas ayayna ka dhasheen dibadbaxyada rabshadaha iyo dagaalada halkaasi ka socda hadda magaaladaasi xaaladihii ugu dambeeyey magaaladaasi caawa waxa ay tahay mid degan dadka shacabka ah ayaana hadda si jawi degan ah guryahooda ku jooga inkastoo saacad kasta iyo wakhti kasta la filan karo in dagaalka mar kale halkaasi uu ka bilaawdo iyo waa beriga hore ee maalinta beri ah hadduu rabbi ka raali noqdo inkastoo ee, dagaalada u dhexeeya dhinacyadan muddooyinkii ugu dambeeyey socdeen misena xaaladda caawa waxay tahay mid degan oo wax dhibaato ah aysan ka jirin guud ahaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xukuumadda somalilan war ayay ka soo saartay waxayna ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood iyada oo sheegtay ama si weyn kaga hadashay xaaladihii ugu dambeeyey ee ka taagan magaaladaasi gaar ahaan een, dagaalka u dhexeeya ciidamo ka tirsan somalilan iyo dadka deegaanka iyo ciidamo kale oo iyagu si, si iskood ah isku agaasimay mas-uul ka tirsan xukuumadda somalilan ayaa warfideenka ka hadlay wuxuuna ka warbixinayaa xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolkaasi ka taagan bismillaahi raxmaan raxiim maanta oo ay tahay bishii sideed bishii labaad laba kun iyo saddex iyo labaatan waxay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan rabtaa inay warbixin kooban ka siiso shacabka iyo bulsho weyntaba eh, war kooban xaaladda magaalada laascaanood waxaad ogtihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxa uu ka baxay magaalada laascaanood shantii bishii koowaad laba kun iyo saddex iyo labaatan welina ciidanku sidii ayuu magaalada dibadda uga joogaa oo uu dusha uga eegaya waxaase jiray dagaalkii ay soo qaadeen kooxaha argagixisadu ay ka bilaabeen magaalada laascaanood maalintii ay bisha labaad lix ahayd sanadkan laba kun iyo saddex labaatanka waxa uu galay maalintiisii saddexaad kooxaha argagixisada ayaa weli markaa weeraraya fadhiisimada eh, ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee ku eekaa ama joogay eh, agagaarka magaalada laascaanood waxaa kaloo aanu sheegaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan weli uu ku sugan yahay fadhiisimihiisii aan magaaladan ay ka wadaan eh, dhibaato kooxaha argagixisada ah kuwaasoo ku dhex dhuumanaya shacabka ku nool magaalada laascaanood Eh, xagga adeega adeegyada bulshada eh, magaalada laascaanood waxaanu sheegaynaa iminka iyo mar horeba eh, xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay ku dadaaleysay inay mar walba helaan eh, adeegyo asaasiya shacabka ku nool magaalada laascaanood adeegyada biyaha laydhka caafimaadka iyo amniga sida ay u helaanba bulshooyinka kale ee ku nool magaalooyinka kale Eh, xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxaa kale caddaynaysaa in aanu jirin adeegyo ay ka goysay magaalada laascaanood mana jirto waxyeelo ay u geysteen ciidanka qaranku meelaha dadweynaha sida cusbitaallada iyo masaajidda kuwaasoo qaarkood ay ahaayeenba cusbitaallada iyo biyaha iyo waxa adeegyadaasi kuwa ay qaranku marka horeba bulshadiisa uu isagu u dhisay oo ugu talagalay inay ka faa'iidaystaan Eh, waxaa kaloo jira warar been abuura oo ay fidinayaan kooxo abaabulan oo ujeeddadoodu ay tahay inay khalkhal iyo majara habaabin ku sameeyaan xogaha rasmiga ah ee la xidhiidha xaaladda laascaanood Eh, waxaad ogtihiin sawirada lagu baahinayo baraha bulshada qaarkood oo ah eh, adeegyada asaasigeenu sheegnay qaarkood oo waxyeelo loo geystay sida cusbitaallo ama masaajiddo ama meelo kale inay yihiin sawiro kabkaba oo been abuura oo laga keenay wadamo shisheeye isla markaana aad aragteen baraha bulshada iyadoo bulshaduba soo bandhigaysa oo aanay ahayn wax xataa wadanka gudihiisa ku yaalaba oo meel kale laga keeno oo been cad ah ugu dambayn xukuumadda jamhuuriyadda somalilan mar walba waxaa ka go-an in arrinta laascaanood lagu dhammeeyo nabad iyo wada hadal sidii ay golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriya- jamhuuriyadda somalilan ay hore u go-aamiyeen asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
mid ka mid a mas-uuliyiinta somalilan xukuumaddeeda ayuu kaasi ah uu ka warbixinayay xaaladihii ugu dambeeyey magaalada laascaanood suldaan siciid yuusuf dacaale waxa uu ka mid yahay madax dhaqameedka somalilan ka soo jeeda waxa uuna baahi- waxa uuna beeniyey warar baraha bulshada lagu qoray qaarkood ee warbaahinta adeegsatay waxauna ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda magaalada laascaanood suldaan siciid yuusuf ayaana si weyn ama si adag ugu baaqay in la joojiyo dagaalka laascaanood ka socda oo dhiigga badan uu ku qabanayo
anigoo ah suldaan siciid yuusuf ducaale waxaan caawa shirkan jaraa'id u qabtay een, hadal been abuur ah oo layga been abuuray oo miidyaha la soo dhigay oo ku jira miidyaha oo sawirkaygana la duldhigay inta hadal la qoray ayaa sawirkayga la duldhigay arrintaasa waxay u kaliftay inaan si toosa uga hadlo Ee, waxaan joogaa magaalada burco oo aan soo galay galabta oo aan ka soo galay bariga Ee, waxaan la kulmay miidyaha iyo telefoonno badan oo igu soo dhacaya iyo miidyaha uu yaallo sawirkaygii iyo hadal aanan anigu odhan oo aad iyo aad u qadhaadh oo hadal waayeel ahayn oo hadal suldaan ahayn oo hadal wakhtigan maanta somalilan la joogo qof mas-uuley uu ku hadlo aan ahayn oo aan u jawaabayo saaxiibkay awowgay garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale waxaan leeyahay hadalkaas waa hadal beena oo aan sariya raatoolanhayn waxaa kale oo aan doonayaa inaan ku daro waxa aan ka aaminsanahay dagaalka ka socda gobolka sool siiba magaalada laascaanood ee maalintii saddexaad maanta maraya waxaan ka aaminsanahay aniga oo marka hore taxsiyadaynaya dadkii ku dhintay saddexdaa maalmood oo aan leeyahay dhinac kastaba ha noqdeene ilaahay waxaan uga baryayaa een, inuu dembigooda dhaafo kuwa ku dhaawacmayna ilaahay waxaan uga baryayaa inuu nabar xaqdarro uga dhigo oo ka kiciyo waxaan ka xumahay dagaalka ka soconaya ee ka dhacaya dadkaygii iyo dalkaygii dadka ku dhintay kuwa ku dhaawacmay kuwa ku qaxay hantida burburtay dadka ba'ay ee halkaa ka dhacaya iyo hoogga ka dhacaya aad iyo aad iyo aad buu ii taabtay waana ka xumahay waxaanaan ku baaqayaa in la joojiyo dagaalada dowladda somalilan iyo shicibka dagaalamaya waxaan jeclahay in la joojiyo oo dagaalka halkaa uu joogo lagu joojiyo wixii khilaafa ee laga wada hadlayana wada hadal iyo ishorfadhiisi lagu dhammeeyo dagaalkaasu een, waxaan marka hore ahay waayeelkii somalilan marka xigana si khaasa buu ii quseeyaadoo wuxuu ka dhacayaa gobolladaydii iyo dadkaygiibu ka dhacaya waxaan leeyahay dadka meel kasta ay joogaan ee miidyaha ku jira ee brobagandha iyo dacaayadda ka wada ee dagaalka xoojinaya ee kuwa aniga iga, iga been abuuray oo kale ka mida ilaahiinna intaa ka baqataan dad baa dhimanaya dad baa dhaawacmaya dad baa qaxaya hanti baa burburaysa dad baa halaag iyo dhibaato ku jira dhinac walba waxaan leeyahay ka jooga oo ka daaya brobagandhaha iyo dacaayadda aa ku wadaan iyo dabka aa gaasta ku shubaysaan ka daaya mar labaad waxaan ku baaqayaa dowladda somalilan iyo dadka reer sool ee halkaa ka- halkaa dagaalku ku haysto intuba in xil laysi saaro wada hadal iyo ishorfadhiisi iyo miyirqab in lagu dhammeeyo ayaan aaminsanahay
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kastaa kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaala subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono suber sign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee super sign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daha iyo dibudhac laga dhowr super sayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacda super sayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin super sign super sign design
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sidho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo hool nadiif oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa kucaan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhibyar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacaadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eber lixal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
aqoon iyo dadaal baa aad megaisdhaafshay adduunyay bremier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa ablication cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kalan socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka
barnaamijka wareegga wararka ayaad la socotaan dhegeystayaal idaacadda dalsan ee muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaali waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ka jira qaar ka mid a caasimadda iyo ama si weyn kaga hadlay arrinta ku aadan xolihii maamulka gobolka banaadir ay shalay ku gooraceen magaalada muqdisho xoolahaasi maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiintooda ay gooraceen waxaa ka dhashay hadalheen eedeen ayaana loo jeediyey maamulka gobolka gudoomiye madaale ayaa maanta ka hadlay waxa uuna een, siyaabooyin kala duwan kaga hadlayaa xoolaha la gooracay ee sidoo kale dadkii lahaa iyo arrimo kaloo aad u fara badan hadalladiisana waxaa ka mid ahaa
waxaa laga yaabaa dadku shalay in badanoo ka mid ah inay yidhaahdeen magaalada muqdisho ma xoolaha lagu gowracayo kawaanay noqotay in laisweydiiyaa laga yaabaa laakiin waxaad ogaatiin ummad kastaba caasimadeeda iidaa ilaashato caasimadaada waa meesha lagaa dheehanayo lagaa fiirsanayo foolxumadaada iyo foolkaaga qurxoon meeshay ka muuqanaysa waa caasimadaada haddii caasimadaadu ay guda- gudaafo tahay qurux kastood qabto iyo dhalaal kastood dhalaalaysa macno yeelamaysid haddii aan marka een, soomaalida cagaaran magaalada cagaaran nadaafadda magaalada biladda magaalada haddii xaggeedii la aadi tagaba xeendaab ayay naqdeen xoolihii xoolihina waxay naqdeen wax intay dadku si xudaysiisa ka soo iibsadaan magaalada intay keenaan isaga daynayaan dalkaani dowlada ka jiri jirtay xoolana waa joogi jiraan sida hadda ii may ahaan jiraan waa maya jawaabtaas waxaa laga rabaa odayaasha ayaa laga rabaa dhalinyarda waxaa laga inay soo gaareen adigoo xoolaha qabnool xoolaha qofka iskale waa inuu xiro u samaystaa waa inuu halkiisa ku ilaashadaa kuna dhaqaalaystaa laakiin waan leeyahay suuqayna ii yaacayaan iisoo heli maayaan iisoo hargeli maayaan anaana iskale suuragal maaha eeyaa yaa kala leh eeya la xaraysanayaan eeyaa ama adduunka la kala leeyahay meelaha qaarkood laakiin xoolihii baabuuraa ku tegaayo cabdibilayaashaan wada ordaayo oo sida miirla-aantaa u socdo maalin kastaba neefay intay dardadaan uu jidka yaallaa qofaa ka dhacaya asgariyaa ka dhacaayo shilow gelayaa qorigiyaa ka fadhiinaayo masaa'ib badanaa ka dhacay quruxda magaalada marka ayay wax u dhimeen xooluhu markaa annaga maahan inaan cadow xoolaha ku nahay ama dadka xoolaha iskale cadow kuma nihin laakiin waxaan rabnaa inaan magaalada qurxinno xoolahaynina ay bad qabaan dadka iskalena inay mas-uuliyad isi saaraan aan rabnaa laakiin haddaadan mas-uul ka haynin bahaahinkaasi ha ka gelin godob ha ka gelin ha soo iibsanin haddaadan dar yeelaynin biyo lama siiyo oo baad lama siiyo oo qashikood cunayaan bacday cunayaan wax kastoo oo laga dhowrsan karay cunayaan markaasaas haddana inta caano laga liso ayaa dadka la siinayaa inta la qalaa hilibkooda dadka loo al ayaa la siinayaa maalin kastana waxay daaqayaan waxaad aragteen taas ayaa waxay keentay haddii la xareeyey haddii maamul kasta yimaado uu ka hadlay haddii la ganaaxo waa isbedeli waayeen taas waxay keentay marka si xalkama dambaysa loo helo inaan gowracno ayay keentay ciddii sheegato oo xoolaha iskale sax ay naqata hataa waxaan diyaarna hataa inaan magteeda bixinno haddii laga maarmi waayo laakiin saas ma aadan suuragal maaha waa mahadsantihiin kulankan qiimaha badan oo aan isugu nimidna waxaan leeyahay kulan barwaaq allah ka dhigo waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo saddexda maalmood uu furan yahay waxaan aad iyo aad ugu daraynaynaa insha allahu sanadaha soo socdo inaan waqti ka sii dheer iyo goobo kale aydan aan ku bilaabi doonno haddaanu sheegahay gabaylaanu sheegahay saakadaan sabiirka
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaana ku guda jirnaa markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre maanta waxa uu gaaray saldhigga beli doogle waxa uuna u soo xiray tababar ciidamo ka tirsan kumaandooska danaba ee xooga dalka ciidamadan oo qaatay tababar sare oo ku aadan difaaca dalka iyo la dagaalanka al-shabaab ayaa ra-iisul wasaaraha ku bogaadiyey dadaalka ay muujiyeen muddadii ay ku jireen tababarka xamse cabdi barre ayaa ugu mahad celiyey dowladda maraykanka oo kaalin weyn ka qaadatay tababarka ciidankan sidoo kalena ra-iisul wasaaraha wuxuu ciidanka ka dalbaday inay u diyaargaroobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dalka ka socda ciidamadii tababarka uu usoo xirayay ayuu ra-iisul wasaaruhu khudbad u jeediyey oo dhinacyo badan taabanaysa khudbadaas waxay isugu jirtaa dhiirigelin iyo in ciidamadaas dalku uu u baahan yahay guud ahaan iyo inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee dalka ka socda
waxaan idinku hambalyeynayaa qalinjabintiinna maanta inaad marxaladan soo gaarteen waxaan idinku hambalyeynayaa inaad xoogga dalka soomaaliyeed kusoo biirteen waxaan idinku hambalyeynayaa in aad danab kusoo biirteen intaba waa idinku hambalyeynaya sharaf waxaa ugu badan inuu qofku dalkiisa difaacdo qof ka sharaf badan ma jiro dalka iyo diinta iyo dadka waa midkaan ku dhaaranno qof kasta oo soomaaliya oo la dhaarinayo waxaa lagu dhaariyaa inuu difaacayo dalka diinta iyo dadka soomaaliya marka inuu qofku intaas uu ku difaaco naftiisa asagoo huraya waa sharafta ugu weyn ugu karaamada badan oo qof uu leeyahay haddii la yidhaahdo muwaadiniinta yaa ugu karaamada badan oo ugu wanaagsan muwaadiniinta waxaa ugu wanaagsan oo ugu karaamo badan askariga difaacaya sharaf bay idiin tahay marka inaad ku soo biirtaan dadka ugu sharafta badan ee ugu karaamada badan ummadda soomaaliyeed sidaasuu ahaan jiray xoogga dalka soomaaliyeed sidaasay dadku markay arkaan ugu istaagi jireen dadka soomaaliyeed sidaasaa askari soomaaliyeed uusan u lugayn jirin oo qof baabuur wataa uusan u baasi jirin asal saasay ahaan jirtay laakiin burburkii markuu dhacayo waad ogtihiin wax waliba wuu isbedelay sumcaddii xoogga dalka soomaaliyeed baa dhulka la geliyey dhib badan baa qabsaday ciidankii baa burburay dhibaato aad u badan baa gaartay ciidankeenna waxaa ugu daran ee ugu dhibka badan ee ciidanka soo gaaray wuxuu noqday sumcaddii in laga dilo oo kuwo magacii ciidanka wata laga yaabo inay tuutihii wataan oo isbaaro dhiganaya in la arko kuwo magacii ciidanka wata oo dadkii shacabkahaa wax yeelaya in la arko halkaasaa waxaa dhacday in sumcaddii ciidankeennu ay dhaawac way soo gaaro waxaa ilaahay mahadiya muddo dheer kadib maanta ciidamada gorgor iyo danab dagaalka khawaarijta marka la galay waxay sababeen in ay dadkeennii aaminaan inay ciidamadoodii soo noqdeen sharaftii dadkii lahaa ay yaqaaneen inay soo noqdeen kuwa aan dhacayn oon kufsanayn oon isbaaro dhiganayn oo biyaha siinaya oo baadka siinaya oo difaacaya ayay arkeen waxay marka dadkii aamineen inay xooggii dalka soo noqday ee soomaaliyeed waxaa soo noqotay sharaftii iyo karaamadii ayaa ciidankeenna u soo noqotay markii ciidanka la aamino ayay karaamadu u soo noqotaa ciidanka marka waxaan idinku hambalyeynayaa inaad ku soo biirteen ciidanka xilli ay ciidanku sharaftoodii iyo karaamadoodii xoogga dalka soomaaliyeed ay soo noqotay oo la jeclaaday oo xilligii ay xalane iyo jenaraal daa'uud iyo hoggaaminayeen ay ku soo noqotay oo maantayto dadkeennu ay aaminsan yihiin idinka ayay idin aaminsan yihiin oo uusan jirin qof soomaali ah oo maanta ka baqaya ama dhib ka filanaya askari daraba marnaba uusan jirin dhammaantiin saad sheegteen wa- oo haddaad heesaa ku qaadayseen waxay idinka filayaan inaad tihiin badbaadiyaal ayay dadka soomaaliyeed aaminsan yihiin saa darteed waxaad waxaad ku soo biirteen xilli ciidankii iyo shacabkii ay isqaateen ciidanku askarigu wuxuu geesi noqdaa markay shacabkiisu ay rabaan markay qaataan markay ka garab dagaalamayaan markay u u mashxaradayaan markay u ciyaarayaan marka ay jecel yihiin markaasuu askarigu geesi noqdaa laakiin haddii askarigu shacabkiisa uu segregation kaga jiro ama dhinac uu ka maro oo shacabku ay si kale u arkaan askarigu wuxuu ku dagaalama ma yaqaan taa waa qodob marka fursadaasna waa idinku hambalyaynaya waxaa kaloo idinku hambalyaynaya oo haysataan waxaa jiri jiray askari dagaalama laakiin dawladdiisu ayna la socon laga yaabo uun in taliyaha iyo intay dhowr qof ay la socdaan laakiin dadku ay neutral yihiin dadka kale waa arki jirteen hadda dagaalka waxaa ku jira dhammaan hay-adaha dowladda qayb kastoo yihiin wasaaradaha institutionska kala duwan ee dalka waxay ku jiraan dagaalkan ay ku jiraan laga soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaalkan ummadda soomaaliyeedna u ballan qaaday in uu khawaarijta dalka dhaafinayo xukuumadda wasiirada qaybahooda ee ee agaasimayaasha hoos u sii deg maareeyayaasha dhammaan dowladdu waxay ku jirtaa dagaalka ayay ku jirtaa waxaa dagaal ku jira hooyooyinka soomaaliyeed waad arkayseen muqdisho wixii ka dhacay maalin ka dhoweyd kumanaankii isugu yimid weligeed ma dhicin sidaas oo kale kumanaan aan gafuurka u xidhnayn oon madaxu u dadnayn oon cabsanaynin oo shacaba oo bannaanka soo istaagay oo leh shabaab baan la diriraynaa no more khawaarij in magdisho leh hadda waad arkayseen in ay bishii haddayna dhaaftay january waxaan filayaa inaad fiirsanayseen amaad maqasheen amaad aragteen bannaanka ayaa lala soo istaagay marka shacabkii oo dhana dagaal ku jira waxaa dagaal ku jira qaybihii kala duwanaa culimmadii soomaaliyeed ayaa dagaal ku jirta afar boqol oo caalim ayaa timid muqdisho oo shir ku qabatay afar beri ah waxay soo saareen iyo waxay ka hadleenna waad arkayseen waxay diideen qof madaxa iska dadaya ama cumaamad is saaraya inuu xatal soo dhex fadhiisto way diideen si aan loogu malayn inay ka cabsanayaan khawaarijta fariimaha ay soo direenna macallimiintuinu inay idiin sheegaan aan rajaynah ee ay soo qoreen ee ay bablish gareeyeen ee ay tviyada ay ka akhriyeen intaba waa arkayseen idinkay ila hadleen anagay nala hadleen cid walba ila hadleen dagaalkani wuxuu yahay sheegeen sharcigu wuxuu ka qabay sheegeen diinteena islaamka waxay ka qabtay sheegeen askarigeenna dhinta masiirkiisa wuxuu yahay bay sheegeen masiirka ama meeshuu aaday kooda ka dhintaa khawaarijta meeshuu yahay bay sheegeen intaba culimadu waa caddeeyeen marka taasna waa fursad laydinku hambalyaynayo waxaad og tihiin idinka waxa idin sugaya khawaarijta waxa sugaya ilaahay baa sheegay ilaahay baa qur-aan ku sheegay qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusayayn laba wanaagsan unbaa mid idin sugaysa mar hadday khawaarij yihiin oo in lala dagaalamo ay waajib tahay oo haddaad dishiya hadduu ku dilaba aad jannada tegayso dee laba unbaa hadda idin sugaysa idinka laba un unbaad mid helaysaan ma sugaysaan ilaahay markuu la hadlaayay muslimiinta iyo saxaabada qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayn waxaad ku dhahdaan kuwaad la diriraysaan ma naga sugaysaan annaga ilaa laba un laba un baad annaga naga sugaysaan labaan annagu filanayna labadaas waxaa waaye ama waa guul ama waa shahaado labadaas mid waay idinka marka waxaad sugaysaan inaad guulaysataan oo dalka xoraysaan ood khawaarijta ka adkaataan iyo inaad shahiidaan sidaa ay u shahiideen walaaladii nasiib bay leeyihiin marka waa laba arrimood oo aan kala dhicin imaa inaad janno tagto imaa inaad guulaysato ood ka adkaato adoo ajrigiina xambaarsan soo labadu ma fiicna waa labadaas waay laakiin ayagu maxay sugayaan wa naxnu natarabas- natarabasu bikum an yaatiyakum allahu bicadaabin min cindi aw biaydina in ilaahay uu laba un baad sugaysaan in ilaahay cadaab xaggiisa ka yimaada dee ilaahay uu idinku dhufto oo kii aakharo iyo ku adduunba ama gacantannada ilaahay idinku cadaabo oon annagu idin baabiinno oon idin layno oo idin dillo labadaas mid waaye imaa in aan dee aakharaba kolleyba waa ileen maxaad ku dagaalamaysaano waa khawaarij waa la yaqaana marka ama gacantannadaad ku baaba'aysaan oo waa laydinka adkaana waa la baaba'aya ama de waa laydin cadaabaya labadaas baa idin sugaysa ayaga marka labadaasaa sugaysa idinkana labadaasaa idin sugaysa marka fursad waxaad haysataan marka ay tahay in laydinku hambalyeeyo marba haddii guul iyo janno aad u dhaxayso dee waxaad u taagnaa taaba waa meesha ma yaalla marka fursaddaasaa haysataan waxaa markaan runtii ku faraxsanahay inaan maanta halkan imaado oon ka soo qayb galno in maanta halkan la idinku xiray cashiradii aadna diyaar u tihiin in aad guulahaas ka qayb qaadataan waxaan rabaa dowladda maraykanka ah ama u s government runtii oo uu inagala joogo matalaayo ambasador larry inaanu mahad celiyo aad bay u mahadsan yihiin ciidankan runtii ay gacanta ku hayaan sida la sheegay iyo xaruntan iyo dadaalka ay ku bixinayaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin waan uga mahad celinaynaa waddanka waxaa soo maray ilaa haddana aan ku jirnaa abaaro iyo roobab aan muddo dheer diin dowladda maraykanku keliya ma aha inay ciidanka naga soo boorgaraysee dadkeennii oo xaalad adag oo abaara ku jira oo qarka u saaran in famiin aan noqonno aan ku dhacno oo ama caluul dadkeennu ay u dhimanayaan wakti dhow dowladda maraykanku waxay ahayd runtii contributionkii ugu badnaa ee humanitarianka lagu sameeyey ee dadkeenna lagu badbaadiyey u s government baa bixisay runtii wayna ku mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego saddex dagaal baan cadowga kula jirnaa ama saddex aag baan cadowga kala dagaalamaynaa hal aag baad idinku qaabilsantihiin laba aag oo kale oo waaweynaa jira oo ay dad kala qaabilsan yihiin aagga koobaad waxaa waaye waa aaggan militarily waanula diriraynaa idinkaa aaggaas mas-uulka ah waana aagga waxaa waaye ugu saamaynta weyn dabcan marka la fiiriyo oo wax badanna aad ku naafayseen haddana idinkana aan rajaynaya insha allah inaad inta dhiman aad sii raacin doontaan aagga labaad waa aagga dhaqaalaha iyo financing aaggaas waa aag aan dagaal kaga jirin waxaan ku jirnaa dagaalkii ugu adkaa waana ku naafaynay lacago badan ayaa la xayiray oo baaritaan ku socda nambarro fara badan ayaa la xiray oo baaritaan ku socda waxaan rajaynaynaa waxaan diidnay in lacag la siiyo kuwa lacag u sii wada ayaan soo xirnay waxaa la burburiyey dhammaan maxkamadihii iyo meelihii ay lacagaha ku aruursan jireen ayaa la burburiyey sidaa darteed maanta waxay runtii ay la ildaran yihiin dhaqaalo la'aan dhibaato ayaa haysata dowladduna way ka shaqaysay si xoog leyna uga shaqaynaysaa waxaan soo saaray sharciyadii iyo xeerarkii oo hadda baarlamaanka sii maraya oo wax looga qabanayay ee, dadka finance gareeya ama lagu tuhmo inay finance garaynayaan sidaa darteed guul ayaa laga gaaray marka dhaqaale xumo badan baa nimankii ku dhacday dhinacaasna dagaal xoog laga qaadnay dhinaca kale ee muhiimka ah ee aan dagaal ka qaadnay waa waxaa weeye dhinaca ideologiga ama dhinaca fikirka oo waad ogtihiin inay dadkaasi aayado qur-aan akhriyaan oo axaadiis akhriyaan oo dadka jihaad ugu sheegi jireen waxaan marka arrintaas oo arrin halis ahayd oo runtii dadkeennu ay ku dawaqansanaayeen ay ku wareersanaayeen arrintaasna waa aniga idiin sheegay dagaal baan ka gallay culimmadii soomaaliyeed ee la yaqaanay oo dhan baan u yeernay waa la baaray waxay yihiin nimankan waxaa soo caddaatay oo shacabka iyo dadkaba loo sheegay oo loo caddeeyey nimankan inay yihiin khawaarij khawaarijna waa la yaqaanaa waxay yihiin oo nabigeennaa sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi tuubaa liman qatalahum aw qataluuh waxaa guulaystay ninkii ay dilaan ama dila ayaga labaduba waa guul marka dadkeenna waxaa u caddaatay waxay yihiin way sireen berigii hore magacaas quruxda badan oo al-shabaab la yidhahday ku sireen laakiin magacaas been waaye culimo inaysan ahaynna waa la sheegay waa la gartay nabigeennuna wuu sheegay inay salaada tukanayaan oy qur-aanka akhrinayaan oo ay soomayaan oo xataa mararka qaarkood markaad aragto cibaadadooda aad adigu is yaraysanayso o dhahayso war malaha muslima matiida adigu iyagaa kaa fiican laakiin haddana ayagoo saas tahay caqiidadooda darteed wax ay rumaysan yihiin oo xun darteed ayaa nebigu wuxuu dhahay tuubaa liman qatalahum oo qataluuh diintooda halkaa ma dhaafayso waxa ay akhrinayaanoo dhan meeshaa uma dhaafaayo marka waxaa guulaystay ninkii dila ama ay dilaan dadkeennu marka waxay rumaysteen dee culimmadii baa la hadashay marka maanta waxay yihiin baa la ogyahay sidaas waye sida loogu dhiiranayo waxa keenay dhiiranaanta shacabku ugu dhiiradeen loo caysanaayo loo burinaayo la isooga celinaayo sababta keenaysa waa middaas waxaan rabaa inaan warka ku soo gebagabeeyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo dhammaan hay-adaha dowladdu waxaa ka go-an marna marna inaan la aqbalin in qof ka mida kuwaas dalkeena inuu joogo waxaa naga go-an dalka in laga xoreeyo sanadkan haddii ilaaha yidhahdo waa sanadkii guulaha waxaan rajaynayaa sanadkan insha allah dayn cafis wax la yidhahdaa jira dayn dalkeenni lagu leeyahay oo dowladdii hore gashay oo culays aad u fara badan dalkeenna ku haya oo wax fara badan inaga hortaagnaa oo aan ka soo shaqayno ilaa hadda ka shaqayno in laynaga cafiyo dastuurkeennaan dhammaystiraynaa kuwanna dalkan ka nadiifinaynaa sanadkan insha allah sanadka soo socda waa sanadkii barwaaqada haddii ilaaha yidhahdo wax kasta oo idinka maqan oo aad tabaysaan waxay idinkaga xidhan tahay in khawaarijta dalka laga xoreeyo haddaad tabayso mushaariyaal mushaar la-aan haddaad tabayso waxbarasho xumo haddaad tabayso nolol xumo haddaad tabayso jid la-aan haddaad tabayso beer la-aan iyo iyo dalag la-aan haddaad tabayso yani dhaqaale xumo wax kastaba fi caafimaad xumo waxbarasho xumo wax kasta oo xun xun xun xun waxaa mas-uul ka ah oo ku xidhan tahay oo condition u ah oo inaga xigta inaan iska xorayno khawaarijta maalinkaan nimankaas isdhaafinno dalkeenna waxaa dhammaanaya xun xun xun way dhammaanaysaa waxaa bilaabanaysaa wanaagsan wanaagsan wanaagsan iyo horumar horumar iyo badan badan shahar badan waxbarasho sarraysa technology sarraysa wax soo saar sarreeya ee wax waliba waxaa waaye wuu sarreeyaa xun xun xun way naga dhammaanaysaa xunxun waxay la socotaa khawaarijta marka waa inaan xunxun iyo khawaarijta ay israacaan oo inaga tagaan waxaan marka kusoo gebagabeynayaa marka ugu dambaysa guulaysta guul baan idin rajaynayaa waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin rajaynayaa waddankan inaad ka xoraysaan cadowga ilaahay idankiis khayr baan idin rajaynayaa waan ku faraxsannahay inaan meeshan idinku nimaadna maanta
guddaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gabagabeynaya anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idina socodsiinaya cabduhaab duqaadirna uu farsameynayay tani barnaamij dambe ammaana alla